barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobarna ay tahay shan iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan dib ku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan dhallinyaro xaafadda islii ku sameeya heesaha sida raabka loo qaado oo ay bulshada ku wacyigeliyaan dhallinyaroy dhallinyaroy dhaawaciyo dhimasho wax ka dheefi mayne inagu isla dhalane dhibka ma iska dhaafna inagu isla dhalane dhibka ma iska dhaafna haddii aad dhammaata dugumdaagum iska dhigtan caalal xumo sow ma aha dooxigdaagubadis darajayna aydan helin ayan dara sow ma ah guruub guruub guruub guruub naga daayo dugmadiisa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhinacii heesaha oo aan idin hayno
codkaasi maxamed saleebaan tubey callaha u naxariistay isna goordho ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
mas-uuliyiin sare oo ka socda maraykanka iyo yuruushka ayaa maanta ku kulmaya waddanka switzerland kuwaasoo isku dayaya inay dib u soo cusboonaysiiyaan dadaalkoodii ku aadnaa heshiiskii nabadeed ee waddanka syriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa ruushka sergey lafarof ayaa isku dayi doona inay soo afjaraan toddobaadyo weeraro xoogan lagu hayay dhinaca waqooyi ee magaalada alepo ee waddanka syriya halkaasoo diyaaradaha ruushka iyo syriya ay duqeymo xoogan ka geysanayeen lafrof ayaa si kastaba haatee jimcihii sheegay inaanu jirin filasho gaara oo ku aadan wareegga ugu dambeeya wadahadallada diblomaasiyadeed uu isagu qabo waxaana uu sheegay in dagaalada syriya ka socda loo baahan yahay in lasoo afmeero
ugu yaraan ilaa laba boqol oo ka mid a madaxda caalamka ayaa gaadhay heshiis taariikhi ah oo ku saabsan hoos u dhigista qiiqa hawada lagu sii daayo taas oo qayb ka ah dadaalka loogu jiro in wax laga qabto isbeddelka cimilada ee dunida heshiiskan waxaa looga dhawaaqay maanta magaalada kigaale ee dalka ruwanda xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka oo qayb ka ahaa ilaa boqol iyo toddobiyo sagaashan madax oo caalamka ka kala socday ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid taariikhi ah
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markana dhinacii barnaamijkeenu ku laabanne barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dhallinyaro xaafadda islii ku sameeya heesada heesaha sida raabka loo qaado ay bulshadu sheegeen inay ku wacyigeliyaan laba dhallinyaradaasi ka mid a ayaa haddaba ka sheekeynaya sida ay heesahaasi u sameeyaan waxaana ay la hadleen waryaha v o wda khadar maxamuud xareed oo nairobi jooga barnaamijkan inla socodsiinaya
walaal magacayga waxaa la dhahaa xabiib waxaa la yaqaanaa f j xabiib waxaan ka mid ahay dhallinyarada xidigaha islii fanaaniinta mataqana ka dhisan xaafadda nairobi xaafadda islii nairobi xaafaddan islii waxaana dhallinyarada fanaaniina waan badannahay kooxaananay waxaan qabanaa waan heesnaa dhallinyarada madaalinaa wacyigelin wacyigelinaa barnaamijka nabadda ka qayb galnaa runtii in muddaa ku dhex jirnaa meeqa sanaa jirtaa xabiib ani ahaan dadeeda anigu waxaan jiraa labaatan iyo laba jir aniga kooxda aad ka tirsan tahay ee xidigaha islii maxay qabataa
wallaahi xidigaha islii waxay qabtaan wacyigelin anagu mowqafkana koowaad waxaa weye in dhalinyarada mataqana aan wacyigelino aan madadaalino dhalinyarada wacyigelisaan maxaa ka wacyigelisaan muqadaraadka dilka waxyaalo badan adiga mataqana ka wacyigelina marka barnaamijyaa u qabanaa anagoo kooxa dhanka fanka waan isugu imaanaa barnaamij xataa riwaayadaha aan qabanaa dee kolley dee riwaayadaha anagana aan qabanana mataqana dhalinyarada macnaha wax garab kuma helno waaya waa waan usoo laaban doonaa dhinaca garabka magacaaga sheeg walaal walaal magacayga waa shaafiyaanato qarasto waxaa la yaqaanaa qarasta waxaan ka mid ah kooxda xidiga islii oo in muddaaba ku sugnayd xaafadan dhowr sanana fan kusoo dhex jirtay labadii sano ugu dambeysay xaafadda si weyn uga soo hana qaaday marka siduu saaxiibkii kuu sheegay waxaana koox xaafadan ka dhisan laba sano aan dhisannahay wallaahi ilaa hadda waxyaalo badan aan soo bandhignay waa jiraan tiimka keliya waxaana maanta xaafadan laga aqoonsan yahay dhan dowlad ha ahaato dhan shacab ha ahaato tiim keliya maanta la aqoonsan yahan nahay marka waa sidaas qarasta meeqa sanaa jirta ani aan jiraa marka waa sidaan kuu sheegay saaxiibkeena kuu sheegay tiimka keliya waxaana kooxda keliya maanta xaafadan magaca islii wadata oo dhallinyarada isku keenta barnaamijyo badanaan dhallinyarada qabanaa siduu saaxiibka sheegay dhan riwaayado wacyigelin heeso wax kastoo mataqaanaa dhallinyaro lagu soo jiidan karo oo wax loogu sheegi karo message ahaato heeso riwaayado kole dhan kasta dhallinyarada isku xiranaa maanta waa gartay Eh, waanu kala qaadi doonaa arrimaha aad qabataan dhanka fanka oo kale Eh, fanka ma haddaad u tababaranaysaan mise waxaad tihiin dhalinyaro soo tababaratay oo hadda fanka qaada maya fanka hadda uma tababaranayno dhallinyaro muddo kusoo jirtaan nahay marka annagaa hadda wax tababarnaba waa gartay marka rag hadda tababarana ma nihin rag fankooda la jecel yaan nahay oo taageero badan leh maanta oo indhaha soomaaliyeed maanta soo wada jiitaan nahay marka rag hadda tababarana ma nihin maxaa idinku kalifay inaad arrintan wacyigelinta iyo dhanka fanka aad ku biirtaan walaa horta siyaabo badan macnaha xaafadda markaan aragnay annagoo xaafadda in badan soo dhex joognay oo si galagooniyo mataqaana u aragnay aan waxaa aragnay xaafaddiyo mataqaana mararka qaar kusoo badanayaan dhallinyaradiyo mataqaana ku mashquulsan raagis sida dilkoo kale wax kala dhacayaan dhicitaan marka dhallinyaradii soomaaliyeed marka waxaan annaga go-aansan inaan wax u sheegno sidee wax u sheegi karnaa isdhahnay marka inaan riwaayado iyo heese iyo dhanka fanka iyo inaan barnaamijyo tiro badan u qabanno sidaasaa noogu kaliftay waa gartay xabiib eh, fanka aad soo saarteen ama heesahaad qaadeen haddii aad nala wadaagtid maxaa ka mid ah Een, runaantii horta waxaan qaadnay heeso heesaha noocay qaada anagu waxaan qaadnaa een, kaskow magaca xidiga islii waxaan lahaa dhalinta maanta Een, dhalinta maanta horta macno weyn baa xambaarsan yahay Een, fankuna wuu isbedelay sidii hore maaha waxaa isku bedelnay macnaha dadkii hore way heesi jireen oo macnaha suugaanta si fiican mataqaanaa macnaha maanta waxaan sameynaa waan raabgaran anaga waxaan sameynaa een, waxay ajaanibta ku heesla- ku heesayeen macnaha soomaalidu maanta dhalinyaro waxay ku mashquulsan yihiin ajaanibta ku ku mashquulsan yihiin anaguna marka waxaan ku fikirnay een, in anaga waana soomaaligii oo looga dhigno macnaha sidii ajaanibta ugu heesisay marka waan raabgaran anaga heesaha raabka soo saartaan heesaraa waan soo saarnahaa oo dhalinyaradu macnaha waa message macnaha fariin oo meel taabanaysa macnaha intaan macnaha aan heesti lahayn hadda waa la wada heesaa soomaalida balse anagii baan mataqana aniga maadaama mataqana maanta waddan qurbaan ku noolnahay oon soomaali ahayn oo dhalinyaradu mataqana maanta waxyaalo badan ay dhegeystaan waan isugu imaanay waxaan dhahnay niyo se wax u qabanaa marka waxaa dhaheen the only thing waxaa waye inaan raab garayno raabkiina macnaha unoo unoo hirgelaa alxamdulilah maanta waa gartay marka heesaha raabka oo kale ee dhinacee ayaad diiradda ku saartaan ma dhanka jaceylka ma dhanka fariimaha fariimaha wacyigelinta dhinacee diiradda ku saartaan Een, waxaan diradana waxay saaran tahay macnaha xag jacaylka waan sameynaa taariikh waan ka hadalnaa siu sheegay walaalkeena dhaca xataa waan ka hadalnaa macnaha in la isdaayo oo macnaha oo la walaaloobo oo dadku mataqana nabadkooda noolaadan aan ka hadalnaa Ee, noogu dhufo heesaha raabka ee aad soo saartaan hees waxaa jirta aan anigu aan- aan qaadayo oo kooxaan ku wada qaadanaa laakiin qaybteyda waxaa la lahaa soomaaliya barbaarti aa lahaa macnaha soomaalida wax u sheegnaa soomaaliya barbaarti waa inaan kuraab garayaa oo mataqana isku dayaa Een, soomaaliya barbaarti inna way tahriibeen badi way dhammaadeen badaha cunaayo saxaaraha liibiyey midadkoodu yaala midadkoodu yaalan hadiba dhammaysto dhalintii dhammaatay maxaan dhowranaynaa maxaan dhowranaynaa soomaalidin aawe dareenkeeni aawe madaxaydin aawe shaqamad abuurtaan maxaa keenay dhalintii inis wada dhiibaan dhulshaya aadaan qoxootina laga dhigo dhalina dhegaysta dhulkii qani weeye aska dhaafno saxaraha Waa- heesooyin badan aan qaadnaa oo macnaha qa- taas horta waa xagga tahriibka oon tar- oo u sheegaynaa macnaha dowladdina u sheegaynaa macnaha inaan baaba'nay oon dhanka tahriibka dhanka tahriibka intaanan ka bixin qaras haye adiga raaci Ah, anigana waxaan qaadaya hees kaloo dhallinyarada loogu tuu saaxiibka qaatii tahriibka ahayd mid dhallinyarada mataqaanaa si ayna isku dilin loogu talagalay aan qaadaya dhallinyaroy dhallinyaroy dhaawaciyo dhimasho wax ka dheefi mayne inagu waa isla dhalane dhibka ma iska dhaafna inaga isla dhalane dhibka ma iska dhaafna haddii aad dhammaata dugum daagum iska dhigtan caalal xuma sow ma aha dooxinka gulbadays daarajeyna aydan helin ayan darra sow ma aha guruub guruub guruub guruub naga daayo dooxigiisa
waayahay eh, eh, xabiib marka raabka dhanka samaynta miraha raabka sidee u samaysaan wallaahi horta raabku maahan wax ay soomaalidu mataqaana ku badan tahay hadda abwaanita soomaaliya oo kale Een, horta haddaad u tagtid abwaan ku dhahay niyo raabaan rabaa la yaabay ku noqonaysa asaga dee raabkiiban waxba ko mataqaana una ka fahansanin Een, marka anagu waxaan isku daynay inaan baranno oo waqti aan gelino wixii ajaaniibta kale aan raacno si wax u sameynayaan Een, fanaaniintii hore inaga hore sida waayo cusub oo kale qaabka wax u qabanayeen oo kale markii dambe waxaa noo soo- noo hirgashay macnaa inaan wixii baan waan sameyn karno ilaa soomaaliga waa mogta wax- luqad kale maaha inaan anagii aan wax barano oo stuudiya tagno oo waxyaala aan barano marka alxamdulillah markii dambe anaga wixii samaysna markaas raabka marka fanaaniinta ajanabiga ee dalkan ku nool oo kaleeto ayaad eh, ku dayataan si aad raabkii iyo qaabkii heesaha ay u qaadayeen aad- aa runaantii barashadanada koobaad ee taas markaan baranaynay dee ninku maanta mataqaana qof markuu wax baranayo dee wixii isagoo yaqaano wixii iskama qaadayon waa wixii inuu waqti u geliyaa oo u bartaa marka raabkuna maahan wax ay soomaalidu u badan tahay marka ajaanibta iyo waxaan dhegeysan jirnay dadka heesaha nooca kale ah waa garta qarasow eh, nin aada dhalinyaro oo aada u dacyara tahay marka markii kuugu horreyso raabka aada hees ku qaadaysay s- maxaa dareentay wax caqabadoo aad kala kulantay ma jirtay walaa horta waxa markaa bilaabaysid waa koley sidaad ma markaad mataqaana wixii aad baratid isla mid ma ahaanaysid macnaha markaan bilaaba iyo hadda farqi badanaa udhexeeya macnaha markii dambe waxaan juhdi badan iyo dadaal badanaan geliyey laakiin waagii hore markaan bilaabayay sidan hadda u fahansanahay uma fahansanay laakiin waqtigaan geliyey markaas waxaan dhegeysan jiray fanaaniinta igu horreeyey oo mataqaana dhankaas aada u yaqaanay aan dhegeysan jiray yaraanteedana waan iska jeclaa raabka markii dambena hadda waxaa noo suurta gashay inaan mataqaana annagiiba professional noqono ay dadkana dhahaan fanaaniinta kale soomaaliyeed oo naga waaweyn xitaa qaarkood aan raabka qaadin inaan dhahaan raabka noo qora abwaanada markaa u tagtin waxay ku leeyihiin maba yaqaanaanba raabka qaarkood ma naqaanay ku leeyihiin maansay kuu soo qorayaan wax dheeray kuu soo qorayaan macnaha maanta tiimka keliya markii waayaa cusub laga reebo tiimka keliya maanta waxaan nahay raabka si loo qoro ama si loo qaado yaqaanaa marka waa sidaasun kooxdiina xidigaha islii gabdha ma idinka tirsan yihiin qaada heesaha raabka wallahi horta way naga tirsanaan jireen laakiinse caqabado badan baa mataqaana la soo darsay sidaas darteeda maanta nooga tirsanayn laakiinse waa kooxda way tiro badan tahay gabdhihiina waxay nooga tegeen waa dareemi kartaa marka kooxa la yahay waa in la isku dulqaato soomaali sideeda markay mataqaanaa rabaan inay heer gaaraan laba maalmo markii derbiga garaaca markuu derbiga u dhaqaaqi waayo waa iskaga leexanaan mar gabdhihii caqabado badan oo nala soo darsay darteeda nooga tegeen laakiin gabdho way nagu jiri jireen heesa badanna way nala qaadeen Eh, xabiib dhinacii tahriibka ayaad hees raaba ku dhufatay bal dhinaca jaceylka heesaha raabka aad soo saartay adiga ka xabiib ahaan Een, wallaahi horta heesaha xagga jacaylka aad baan loogu taageeraa because dee wax cusub baan keenayba Een, marka hadda mid waxaa jirta la dhahayo inin yaroo qurxoon Een, dee gabdhaha soomaalida way wada qurxoon yihiin laakiin markaas eh, waxaan ka hadlayaa dareenkayga gabdho yaroo qurxoon aan jeclaaday markaan dhahayaa inan yaro qurxoon qiimo badan ayaa qalbigaygay degto kama quusan karaye Ah, inan yaro qurxoon qalbigayga degto kama quusan karaye kama quusan karaye way si socotaa heestaa iyo ku kale waxaa jiraan midkeeda la dhahayo siman oo aad iyo mataqaana aan soo saaray ciidii oo fana- f- aan- alfanaan faysal hanad garbiga siiyey iyadana dhahaysa simaney seexan waay hurdada saalala sadrigaada saldhigto suubaney suubaney sadrigaada saldhigto simaney makaa samraayey waan ku samraayey simaney siman sidaan ku arkayba ladi waaye hurdadaas warkaaga wacan baa laabtayda suran laabtayda suran
Aniga- anigaaba is arkayba iyadoo miiska uu ila dhaqaaqayo Eh, haddii aan ku weydiiyo qarasow eh, xabiibow haddii aan ku weydiiyo marka sidaan oo kale aad raabka u qaadaysid ma dad kalea kula jibiya mise keligaaga qaada markan aniga heese wa jiraan jacayl oo aniga asxaabtayda waan wada qaadano isla jebinano laakiin hadda heesaan ku qaadaya heesaan ani macnaha keligaa jebinayd waay qarasow dhanka jaceylka haa waa jiraan heese jacayl aan qaadnay iyo kuwa koox ahaan ku wada qaadnay iyo kuwa aan keligii qaaday kuwaan keligii qaaday waxaa ka mid ahayd hees deeqaloha deeqaye dushaada malab laygu daadsho dumar waadu sidata allow yaa ku daawada sida dooga sida dooga oo kale dooqayga noqoto daa'im waxaan ka tuugaa inaan raas tagnaayon reer yeelanaa reer yeelanaa aasoo sii soconaysaa marka tan raab maaha waa hays caadi raab way leedahay deeqa ay deganay dushaada malab laygu daadsi ee dushaada deeqa deeqa deeqa ay deganay bidhaan qorux dawadii naftayda ah bidhaan qorux doqaa ku raacee bidhaan qorux alloyaa ku daawada bilicsanay degan degan bebi deqay degan waa raab Hay. marka sidee ayay dadka u xiiseeyaan heesaha raabka heesaha anaga dhan horta waa la wada xiiseeyaa dhalinyarada hadda waqtigan anaga dhalinta maantana la dhahaa xidigahaas inuu la dhahaa dhalinta maantana kolley magacaas wuu xambaarsi waa dareemi kartaa dhalintii maantana waxay mataqaanaa xiiseynayaan waa raabka iyo heesaha casriga marka aaday noogu xoreyn bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba aadana loo taageera heesaha anagana loola socdaa haa horta taariikh dhacday waaye oo yar saaxiibkay ku dhacday oo xaaskiisa aa laga sameeyey Ma- laakiin heesta waxaa qoray koox ahaana ku qoranaa koox ahaana laxanka ku saaranaa miraha annagaa iskale laxankana annagaa iskale marka heesaha idinkaa qor ma- laxanka idinkaa sameeya waxa dhan idinkaa iska leh haa badana annagaa samaysan waa jiraan heesa yar oo mataqaanaa sida sida alfanaan faysal xanad oo kale sida heestii hadda siman saaxiibkay uu qaadayey uu naga saacideeyey sida dhanka laxanka laakiin heesaha inta badan heesaha caan ku nahay annagaa qorana inta badan
waaya xabiib eh, tahriibkii waana soo aragnay heesihii aad ka samayseen jacaylka waanu aragnay maxaa kaloo fanka ama heesihiina aad diiradda ku saartaan Een, wallaahi baashaalka waxaan mataqaanaa diirada ku saarnaa macnaha marka hada xafladda marka jirto oo kale dee badanaa waxaa laga daraa ajaanibta anuguna waan fikirnay waqti baan gelinay waxaan qaadnay heesay markaa macnaha ay- macnaha ka caqabtirina macnaha heesay ajaanibta soomaalida runaantiina aad baan macnaha aan guusha u gaarnay heesaan mataqaanaa waa laga daraa meel kasta soomaaliya kenya meel kasta soomaaliya joogto heesaan nagaa damaanta macnaha ah, marka waa baashaalka xagga baashaalka oo macnaha entertainmentiga iyo dhalinyarada maanta Ah, dhalinta maanta ah, dhalinta maanta xagga macnaa xagga xagga tariib waan ka hadalnaa baashaalkii markay isku yimaadaan meel waan uga hadalnaa jacaylkiina waxa la isu sheegaynayna waan uga hadalnaa marka riwaayadana waan u samaynaa xataa waa gartay riwaayadaha intaanan u gelin waxaad ii sheegtay in heesihii aada loo xiseeyo kuwii raabka iyo kuwii kale aad qaadayseen ood aada u dadaashaan heesahan iyo fankan aad juhdiga gelinaysaan dhaqaale intee leegaad ku heshaan Een, walaa horta aad u mahadsan tahay horaantii maanaan mataqana u talagelin dhaqaala ku helno kow hamigana wuxuu ahaa t- inaan macnaha aan dhalinyarada maanta xaafadda is- gaar ahaan xaafadda islii waayo magacaad xidigaa islii baa ka dareemaysaa islii waxaa lagu sheegaa meel qalalsad badan macnaha soomaalidu intay waddan kasoo wada hajina isku dilayaan Een, haddana last four years macnaha soomaalidu aad bay mataqana meesha u dhibadnayd wax idin taageero oo fanka idinku taageera ma jiraan may wallaahi ilaa hadda wax taageera ma haysano safaar soomaaliya waan laha- waa qal- carqalad waan leenahay ilaa haddana wax taageera manaan ka helin dowladda hoose sidoo kale ilaa hadda wax manaan ka helin balse insha allah waan sugaynaa macnaha inay soomaalidu dhawaqa naga mataqaana ay maqlaan na garab naga siiyaan na garab istaagaan qarasaye wax taageeraa ma qabtaan wax taageera horta way kala tahay dhanka bulshada iyo dhanka dowladda iyo markii la kala dhaho horta dhanka bulshada dhalinyarada soomaaliya aad baan taageero u leenahay maasha allah laakiin dhanka dowladda oo kale waana laga warqabaa kolley waana loo ogsoon yahay inaan xaafadda ka jirno taageeraha dhanka eh, qalabkii aad ku heesi lahaydeen i- iyo adeegyada aad u baahan tihiin ma heshaan wax taageera ah maya horta dhankaas ma helno been ma sheegi karno dhankaas ma helno laakiinse dhanka djgii heesahan ka tumanoo kale waa nin adoona noo tuma oo stuudio adoonaan ka tumanaa kenyaan midowaan ka tumanaa laakiinse wax kaloo naga saaciiday dhanka qalabka iyo ma hayno ilaa hadda waa gartay marka heesaha markaa qaadaan oo kale eh, miyaa lasii iibsadaa oo dadka ma idinka sii iibsadaan mise waad iska qaadaan oo kadibna
Een, horta soomaalidu wax ma gadato xagga markii heesaa la dhaho waxay jecel yihiin waxay firiina ku helaan Een, sida ajaanibta kale maaha hees markaan qaadno hadda stuudioan aadno samayno videoan u samayno een, waxaan samaynaa mediaan gelinaa wax dhaqaalana kuma helno laakiin anaga ahaan markaan dhahno hadda waxaan waan aadnaa waxaan aadnaa showyaal aadnaa hadda albamkii u dambe aan soo saarno oo kale waxaan isku daynaa macnaha inaan dhalinyaradii isku keenno meel hadda sida noostan oo kale aan aadnaa noostan gaaris oo kale waan aadnaa ilaa xerooyinka waan aadnaa waxaan u qabanaa showyaal marka waxaa laga yaabaa dhaq- wixii naga galay in waxaa laga yaabaa in showga naga soo baxo marka taa waxaan ka hayno kama helno dhaqaale kale oo maanta aan leenahay fankaa waan ka haysanaa ma jiro marka marka nairobi deegaanada banaanka ka aadaadaan heesaha raabka umaad kusoo qaadan iyagana haa heesa arabka dee dee soomaalidiiba dee maanta waxay noqotay dhalin dhalinyaro noqotay dhalinyaraduna aad bay noogu taxeen heesaana u jecel marka waxaan u qaadna waa arabka waa gartay qarasow ma jiraan fanaaniin soomaaliyeed oo dhanka raabka aad kaga dayataan wallaahi horta waktigii ay waayaha cusub jireen waayaha cusubaa jireen waktigii aan yareereen ayagaa heesi jiray kolley waan jeclaan jirnay heesahooda waktigaas iyagaa casri ahaayoo la jeclaa soomaalida o dhan ay jeclaayeen annagana waktigaas iyagaan taageeri jirnay laakiin markay magaaladii ka tegeen annagaa soo baxnay macnaha waan taageeri jirnay laakiin hadda waktigii waktigoodii annaga maanta joogna annagaa maanta nala taageeraa laakiin ilaa hadda heesahoodii waan dhegeysanaa oo waa dhalinyaro soomaaliyeed ilaa hadda heesahoodii mayn timin waan dhegeysanaa gabagabadii waxaanu isla soo gaarnay barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabeynana horta waxaan salaamana dhamaan umada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intana mataqaana lama maqal taqaana ina maqal taqaanaba Een, waxaana jeclaan lahaynaa hees marnabuu soo shaacbacday oo la dhahayo maariya Een, uu yarkan saaxiibka ay sameeyey ana markaa la xameynayo aan rabnaa kusoo gabagabeyno mariyay mariyay baybi jacayl bay galay baybi ahaa berkiya wadnuu degay baybi adigu ku dooratee ku dooratee mariyay mariyay adigu ku dooratee mariyay mariyay baybi jacayl bay galay baybi ahaa berkiya wadnuu degay baybi adigu ku dooratee ku dooratee mariyay mariyay adigu ku dooratee waad maqasheen waxaan nahay x i Ay, ma kaftana waxaan nahay akis ay heesaheenu waxa weeye x five x five x five raabka cusub waxa qoray qarasta laxan waxaa saaray baby f j codka cusub waxa weeye KB.
boqortooyo waxaan nahay midoobay mariyay mariyay boqortooyo waxaan ahay midoobay waaw maasha allah aad baad u mahadsan tihiin labadiinuba ama aad aad aad adag mudan adag mudan thank you dhegeystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa nala socodsiinayay khadar maxamuud xareed oo nairobi kula kulmay qaar ka mid a dhallinyarada raabka sameeya laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijkii madasha dhallinyarada ayaad nagala socoteen haatanna haddaynu aadno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
dhegeystayaal xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa waraysi aynu la yeelanay axmed cabduqaadir shariif oo ah ciyaaryahan da'yar oo weerarka ka ciyaara islamar ahaantaasina u dheela kooxda kubadda cagta bariga dhexe ee heerka labaad ahayd dhowaantanna uu u saamaxay axmed cabduqaadir shariif in koobka ay ku guulaysato kooxdaasi oo heerka koowaadna usoo baxdo islamar ahaantaasina kula soo guulaystay abaalmarinta goollalinta ee heerka labaad sanadkii saddexaad isku xiga ayuu uu sheegay axmed cabduqaadir shariif inuu ku guulaystay abaalmarintaas sidoo kalena wuxuu ahaa ciyaaryahankii ku guulaystay goollalintii ciyaarihii gobollada dalka soomaaliya ee sanadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho isagoo u ciyaarayay kooxda banaadir wuxuu fursad lagu horumarinayo ciyaaraha uu ka helay jaamacadda marmara university gaar ahaan kuliyadda sayniska iyo sportska ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga waraysi ay la yeesheen xubno ka tirsan safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale marmara university ayay ugu dambeyn u suura gashay inay xaqiijiyaan in axmed cabduqaadir shariif uu yahay mid mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta sidaa daraaddeedna ay fursaddan uga faa'iidaynayaan kaasoo sidoo kale gacan uu ka geystay maxamed naastaro oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha sida weyn u taageerta islaamar ahaantaasina ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalga ee soomaaliya haddaba axmed cabduqaadir shariif ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo fursaddan uu helay iyo sida uu dareenkiisu yahay waxaana uu ku warceliyey fursad aan sportis of program aan ka heray marti xirfadeeda sportiska iyo marmara academic oo istanbul ku taalo waxaan jeclahay inaan meel kasoo saa- meel kasoo saaro iyo iyo midka soomaaliga ah u kor u qaado insha allah waa gartay marka maxaa laguu sheegay in lagaa tababari doono ama ay fursaddan ku siiyeen ay kaa saacidi doonto haddii aad la socotid ha waxaa laygu dhahay fursada kan ugu horeys baraadan of sportiska waa sanadka ugu horeeya waa luqadii sanadka labaad waxaa furmaya program of sportiska waxaan rajeynayaa kollejib inaan soo bandhigo inaan isoo muujiyo insha allah ma laguu sheegay inta sannadood ay qaadan doonto ama wakhtiga inta uu la egyahay muddada aad akademiyadaasi ciyaaraha aad ku jiri doontid oo aad tababarka halkaasi iyo een, waxbarashada sportska ku shaqada lehi aad qaadan doontid ilaa hadda wax caddeyn leh majirin ilaa keliya waxay iisoo caddeeyeen sanadka ugu horreeyay inay tahay in la fadhisaayo luqadii sanadka labaadna uu furmaayo programka of sportiska waxay kale wax kale ayaan iin sheegin inta sano ay soconayso habeenkana waxaa laisku dhahaya laisoo horeeyo qof walba waxaa waaye inuu isoo horeeyo haddaa isoo horeeyo programkan aan isoo horeeyo waxaan malaynayaa inay rajeynayo inaan horumarkaya oo indhaha aan sii furan doono insha allah axmed cabdiqaadir shariif ee ciyaartooy da'yarana waa tahay ciyaarihii gobollada ee dhowaantan muqdisho lagu soo gabagabeeyeyna waxaan filayaa inaad goollalintu adiga aad ku guulaysatay haa si fiican ciyaaraha maamul goboleedada lagu dhisaya gobolka banaadir waxaan u ciyaarayay gobolka banaadir waxaanu galnay kaalintidaas inkastoo kubaddan ay nasiib tahay oo ciyaaro fiican aan soo bandhignay inkastoo goolintana afar gool aan ku guulaystay nasiib xumo laakiin koobka gobolkeyga ma lagu guulaysan xargeynayaa mar kaliya waxay ka dambeeyeen inaan la guulsan national teamkeyga gobol waa dhaaf waxaan rajeynaya national teamkeyga inaan kor aan u qaado insha allah sooma inaan soo saaro magaceyga iyo midka soomaalida aan kor u qaado insha allah marka banaadir markaad u matalaysay gobol ahaan ee dhinac kale kooxdee baad u ciyaaraysay waa heerka labaad division division two ayaan ka ciyaaraya kooxda oo sanadkan ku guulaystay horka heerka division two ee bariga dhexe ee ka dhisan sojeeda gobolka shabeellada hoose waxaan ku guulaystay sanadkan gooldalintii iyo labaad gooldalintii iyo koobka isla guulaysanay sanadkan marka goollalintan adigaa qaaday Ah, sanadka saddexaad aan ku guulaysanaya waa sanadka saddexaad oo isku xiga miyaa aad goolalinta heerka labaad kooxda ka ciyaarta ee bariga dhexe aad kula guulaysato ha sanadka saddexaad oo isku xiga waa ku guulaystay meeqa marka goolalintaa ku qaaday sanadkan hadda maadaama koobkan aad qaadeen aan filayn kooxda heerka koowaad ay usoo guurtay waxaan koobka waa qaaday gooldalinta sidoo kale waxaan ku qaaday saddex iyo labaatan gool sanadka lasoo dhaafayana waxaan ku qaaday koo iyo labaatan gool sanadka lasoo dhaafayana waxaan ka qaaday shan iyo toban gool aan ku qaaday Waaw. qaabka aad ku heshay manoo sheegi karaysaa sidee bay kugu xaqiijiyeen inaad tahay ciyaaryahankii ciyaarayey xiriirka waxaa horta bana- fursadan waxaa horta waa ii soo bandhigay maxamed naasir oo igu dhahay ka faa'iidayso jaaniskani sidoo kale waxaa kale ah, ku ballanay safaaradda turkiya laga wacay safaaradda ee ku taala soomaaliya ee gobolka banaadir markii meeshaan dhigay interview ay la yeesheen kadib waxay dhaheen xirfadaada wax naga tus waxay ii keeneen kubad xirfada wax ka tusa waxay dhaheen marka caddeynaa laga rabaa caddeyntan sidoo kale waxaa soo bandhigtay warbaahinta sportiska waxaan sidaas waa u mahadcelinaya warbaahinta sportiska runtii gacan weyn ka geystay horumarkeyga sportiska ee qabanqaabada safarkii aad ku jirtaan u malayna waad baxaysaa waan baxayaa waxaana bixi doonaa insha allah ninka dulanigata baa ku qoranaya aad ma keligaaba mise dad kale ayaa fursaddan kula helay oo sidaas si lamid a iyaguna u helay mise waa keligaa un may waa qofka keliya isagna oo helay program sportska si badanaa interest fiican program sportka laakiin aniga waa intaa waa qiimeeya waa jeclaa horba sportska dadkoodana waxay dhahaan sportka horumar mar aan marka waxaan rajeynayaa ah, inuu sport fiicno horumar leeyahay in kale inaan tuso inkasta dadka aysan aaminsanaan inuu soomaali sportska uu yaalo inuusan horumar lahayn kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahan axmed cabdiqaadir shariif oo ka mid a ciyaaryahanada da'da yar ee dalka soomaaliya u soo baxaya fursad ciyaaraha ciyaarihiisa lagu horumarinayana ka helay jaamacadda marmara university gaar ahaan kulliyadda ciyaaraha iyo sayniska ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga dhegaystayaal xubintii ciyaarahana maanta halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkaas ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha tanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaaye waxaa haatanaan idaacadda duhurnimo idinkaga teginaa codkaas ama muusigaas aad maqlaysaan waa heesuu ku luuqeeyo maxamed salebaan tubeec anoo ah ja- ismaaciil xuseen farjar iyo jamaal axmed cismaanna waxaan iskaga teginaa ilaa iyo afarta galabnimo sidaas iyo nabadgelyo